bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanta wacan wanaagsan idil ahaantiinba waxaa maanta inoo suura galay inaanu waraysanno wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka hirshabeelle sacaadatu wasiir maxamed maxamuud cabdulle maxamed dheere ugu horeyna wasiirka waxaan ku sharafnay inuu kusoo dhawaado sacaadatu wasiir kusoo dhawow hiiraan online
waa mahadsantaa ku dhow saacad wasiir su-aalahan rabo inaan ku weydiiyo waxaan rabaa inay inta badan ku salaysnaadaan arrimaha maaliyadda maadaama ataa wasiirka maaliyadda ugu horeyn waxaad bal faahfaahin naga siisaa maaliyadda hirshabeelle tanii intii lagu magacaabay xilka wasiirnimo ee wasaaraddaas maxaa kuu qabsoomay
bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aada umahadsantaa cali xerow hawshaan kuma cusbid rubcaddaa wariyaha tahay kuma ekid wariyahanimade waxaa qabataa oo adeegyada bulshada oo faraha badan leh khaasatan gobolka hiiraan oo aad magaalo kastaba maaragtay wakhtigaada siisay waa ku mahadsan tahay bismi illahi raxmaan raxiim mar labaad waxaan u mahad celinayaa hiiraan online oo wakhtigiisa isiiyey bal inaan bulshada ugu warbixiyo xaaladda maaliyadeed ee gobolka ka jirta khaasatan hirshabeelle waa ogtihiin laba sano hadda ayuu jirsaday maamulka markii laga soo bilaabo kii doorashadii ugu horreysay oo setembarti ahayd kadibna qalalaaso siyaasadeed aan galnay haddana doorasho labaadaa dhacday oo ah setembar keedii iyo keedii si aad labada socotaan wasiirkii ugu horreeyey maaliyadeed ayaa noqday bishii februari kii kii waxyaaba iska jira dartood bishii lixaad labaatankeedii ayaan waxaan ahaa wasiirka keliya oo laga qaaday wasaaradda maaliyadda taasoo ay ka timid saaxiibkay madaxweynihii hore cali cabdilaahi cusuble oo si saraaxad leh ugu sheegay mushkiladda meesha ka timid mushkilad siyaasadeeda haysatay ragay saaxiib yihiin marka waxaan meel isla dhignay inaan aniga meeshaas faaruqeeyo waana ka aqbalay waana ku mahadsan yahay bilooyin kadib waxaa dhacay khalaasaa siyaasadeed si kastaba ku dhacaano madaxweyne cusub baa yimid mar labaad baa haddana meeshii laga magacaabay disembar keedii hase ahaatee wixii ka horreeyey markii faaruqu yimid madaxweynaha cusub oo la duurtay markaas master waare wuxuu ii ogolaaday inaan dib ugu soo laabto oo aan kala taliya xagga dhaqaalaha markaasoo aan ku laabtay beledweyne oo aad iyo aad u qasnayd setembar keedii meeshaas meel faaruq ay ahayd meeshaas waxaa baneeyey wasiirkii hore dhaqaale fara badan iyo mushaar la-aan fara badan iyadoo meesha taalaan tegey dibu habeyntii hore aan u wadayaan haddana dibu habeyn ku sameeyey waxaan la kulmay dhibaatadii shilin soomaaliga ahayd lacagta kun shilin la qaado waayey idaacadaha iyo meelaha waa la socotaan heerka aan soo marnay kolba meel baan soo dhacaynay hawshii maaliyaddana meesheedaan ka sii waday waxaan ku guulaystay account midaysan labada gobol oo isku biiray inay yeeshaan saddex iyo tobankii november laba kun iyo toddobiyo tobankii taas waxay soo dhalisay ay soo dadejisay international communitiga inuu noo soo jeesto lacagta ka imaan jirtay boqol iyo kontonka kun aheed oo wasaaradda arrimaha gudaha dhinaca amniga loogu talagalayna inay soo marto dariiqaas xisaabtii aan ka furnayna ay ku soo dhacdo nidaamkaas wuxuu noo sahlay maamuladii naga horreeyo jiray dhowrka sano inaan ka daba nimaano maars afarteedii waxaan soo gebagabaynay muddo laba bilood iyo xoogaa ah inaan saddexdii hindi sharciyadoona laga rabay oo caalamiga ahaa inaan baarlamaanka ka gudbinay miisaaniddii ugu horreeyeyna hirshabeelle ay yeelato oo aad iyo aad u fara badan meeshaas waxaa ka soo jiidanay oo bishaan gudaheedan waxaan tegey meesha leera nairobi hal maalin waxaa naloo soo fasaxay waxyaabihii brojectska ah oo naloo ogolaaday maadaama aan soo buuxinay shuruudihii waxaa ka mid a barlamaankii in la dhiso waxaa ka mid a madaxtooyadii waxaa ka mid a wasaaradda maaliyadda iyo wasaarad kale in la dhiso iyo mashaariicdii kale oo aan beledweyne ka wadnay oo qoladii s s f waagii aan geeyey idaacadaha wad aragteen mashaariicdaas waa lasoo wada fasaxay waana la samayn doonaa marka guud ahaan waxaan ku dhex jirnay baddaas hase ahaatee ilaahay mahaddii maanta waxaan maraynaa meel aad iyo aad aan ugu ammaanannahay
mahadsanid sacad wasiir waxaad sheegtay in lix iyo tobankii bishii labaad ee labada kun toban iyo toddobada aad ahayd wasiirkii ugu horreeyey la casilo xilligii cali cabdullah cusubl uu madaxweynaha ka ahaa iyadoo arrimo siyaasadeed ay ahayd isla markii lasoo doortay waarana waxaa muuqanaysay intaanan xitaa xilka lagu magacaabin inaad la taliyo dhinaca maaliyadda aad ahayd welibana aad u madax bannaaneed in ciddii aad rabto oo isu duwa aad xil ka qaadi karto ciddaad rabtana aad u magacaabi karto taasoo dadka qaar ay u arkayeen in si toosaba aad wasiirka maaliyadda adiga aad u ahayd markii laga soo gudbo qorshaha gobolka hiiraan hadda maaliyad ahaan miisaaniyad ahaan uu fadhi fadhiga uu fadhiyo waxaa tahay ninkii ku guulaystay ee sameeyey asagu akoonkaas iyo magaciisiga qaab sideehay kugu qaadatay caqabad intee la egaad kala kulantay in miisaaniyaddii gobolkaasoo dhan aad fariisiso walow dadka qaar ay leeyihiin miisaaniyadda la fariisiyaa waa keliya miisaaniyadda dhinaca kalabeer iyo ka timaada miisaaniyadda dhinaca galbeedka magaalada ka timaada kuma jirto waxyaabaha mar walba aad fariisisaan oo caqabada idinkaga yimaada
waa su-aal fiican qaybta ugu dambaysa haddaan soo taabto waxay taa horto kastamarada beledweyne waa tirsan yihiin dhinaca galbeedka waxaa ka jira farmajabaaley sheekh xasan barsame iyo suuqa xoolaha ninkii raba oo maqlaya waa tegi karyaa galabta ugu soo horraysa wixii ka soo xarooda waa arki karyaa marka wax beena lama rabe waxa la rabaa horta raadraaca la rabaa wakhti badan baynu ugu qaadatay dhowr iyo labaatan sano meel maaragtay habab fara badan lagu kala haystay oo ay qaybsanaayeen maxaan ku rahdaa canshuuraha cid walbana isbaara iskaga tiilay ma sahlanayn in laysku keeno taasi wax dhiigoo noogu daatay male wadahadal iyo maxaan ku rahdaa walaaltinimo ayaan ku dhammaynay aad iyo aadna waxaan ugu mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte oo aad iyo aad igula qabtay dagaallo dhexe hana dhex maraano oo aniga isaga ku saabsan dhinaca maaliyadda iyo sidii wax loo samayn lahaa laakiin waxaan ka raacnay dagaalkaas mid shaksiya maahayn wuxuu ahaa mid danta guud laga hadlaayay waanu ku guulaysanay maantana alxamdulilah wada shaqeyn waxaa naga dhexaysa xoog leh oo arrimahaas ku saabsan waa runtaa waxaa laysii magacaabay inaan howlahan fadhiisiiyo sababta marxaladda markaas lagu jiray wasiirkii maaliyadda markaas wuxuu ugu wareejiyey ma jirin waa iskaga tegey ayadoo eedeemo badan loo soo jeedinayo dhinaca dhaqaalaha ah barlamaankuna ma dabagelin arrimahaas oo hawshii loogu baahnaa waxba kama qaban marka laga maarmaanay noqotay in meeshii ciidamo badanaa jooga maxaan ku rahdaa oo wax la siiyo shaqaalo fara badanaa jooga marka waxaa la ilaalinaya meeshaasi inay faaruq noqoto saas aan u buuxiyey maadaama aan wixii markii horeba aan la socday ahaa waxyaabaha ii fududeeyeyne waxay ahayd markii dambe in hadda miisaaniyaddan keeno waxaa ii fududeeyey waxay ahayd xaaladii aan soo marnay iyo wixii aan ku jirnay ayaan maaragtay ka faa'idaystay
celcelis ahaan maaliyaddu ka soo xararto gobolka hiiraan maalintii imisay noqon kartaa ka wasaarad ahaan markii aad fiiriseen
kolba heer baan soo maraynay kolba heer waxaa jiri jiray mararka qaarkood inaan waxba laga soo xaraynin mararka qaarkood wixii soo xarooda in lagu xalliyo nolol maalmeedkaas meeshaas ka jirta marmar waxaa dhici jirtay kasta meel ku yaalla wixii ka soo galay in lagu xalliyo isla asagii waxaan soo marnay waxa aan soo qaadno in maaragtay qarash lagu bixiyo aysan waxba noo soo harin oo maalin walbaba joogto aan u bixino dhowr bilood si loo baro bal dadka marka ugu horreysa in la baro usbuuciiba mar inay wax qaataan yoomiyaddii ay ka qaadan jireen waa ka joojinay kolba heeraa la soo maray usbuucaan ka bilownay laba usbuucaan ku xijinay hadda waxay maraysaa bilbil inay la qabsadaan bil walibana ay qaataan maxaan ku rahdaa waxay xaq u lahaayeen xoogaa dib u dhacyahaas ka yimaadaan oo xagga dhaqaalaha ah sababta waxaan u ururinno intay gaaraan ayaan ku bixinaa haddaan isku soo celcelinno horta dhicitaan waa jira oo ilaa hadda waa nala dhacaa oo sistamka nooma dhammaystirna waxyaabo fara badan oo naga haystaa jira dhinaca kastamada khaasatan turmbataari tababaran ma jirto qoladii ilaalileed waa canshuuraha qolooyinka meesha jooga oo canshuuraha qabta lafdoodu tababaray u baahan yihiin laakiin waxaan isleeyahay haddii sida rasmiga loo qabo lacag loo macnaha meeshaas in lacag loogu heli karo oo yoomid fiican laga heli karo laakiin hadda marka laysku soo celceliyo maalin waxaa imaanaysa laba kun maalin toddoba kun maalin siddeed kun qaybo badan oo naga maqanaa jira meelo badan oo kontarooladii oo aan la ilaalin oo xuduudyo badan aan leenahay oo iska furanaa jira markaa dib hubinta insha allah waa ku laaban doonaa inaan ku kordhino xataa midda shabeellaha hoose haddaan ku raac shabeellada dhexe haddaan ku raaciyo iyaduna maalinta beritaan rabnaa inaan la soo wareegno oo officially aan soo gelino ayagu laftigoodu hadda nin world bankiga ka socda ayaa hadda yimid oo shalay gale meesha la yidhaha jowhar oo accountiska inigi waxyaabaha ina jeergaray doona waddada marta xeebta ayaduna hal kastama jira kastamkaas ceelcadde la yidhaahda inaan isaguna la soo wareegno oo wixii ay noqdaan hal account sida ay maaragtay baarlamaanku uu oo u codeeyey in maaragtay daqliga la mideeyo oo halkaas account lagu shubo tariifada xataa way way caddahay oo waa la qoray oo wax layska alifa ma aha marka waxyaabahaasoo dhan baa isku xiran arrimaha maaliyadduna waa furihii wasaaradaho dhan marka qolo walbana waxay naga filanaysaa maanta inaan u xoodiyo aan miisaanid ugu talagalnay aan siino marka imaanshaha waxa hadda hadda noo yimaada kuma qanacsanin kuma qanacsanin kuma qanacsan waa ku celcelinayaa sababta waxay tahay waxyaabaha nalaga rabo waxaa ka mid a hadda oo baarlamaanka la baasgareeyey xildhibaanada laba kun oo mushaar iyo bunno iyo dawo iyo guri iskugu jira ayay leeyihiin lacagahaas annagaana laga rabaa canshuurtaas inaan bixinno ayaguna waxaa laga rabaa waxqabadkii lacagahaas siday ku soo aruuri lahaayeen iyo aan ku soo aruuri lahayn ayaguna inay naga garab galaan marka weli waa kala dhantaalanna laakiin waxaan rajaynaynaa saddexdii bilood oo soo socota inaan caadi ku soo noqon doono insha allah
shacabka reer hiiraan saddex iyo tobankii bishii november labada kun toban iyo toddobada baarlamaanka markii aad horgeysay sharciga maaliyadda dhegaysigii ay dhegaysteen hadallo badanoo ka soo laabtay ayaa jira saacad wasiir oo ay ka mid tahay in maaliyadda aad qaadaan wasaaraddiina maaliyaddu keliya ay tahay gobolka hiiraana shabeellaha dhexe aanay waxba shaqaa ku lahayn taasoo adiga laftirkaaga baarlamaanka aad ka hortiri in la weydiiyo madaxda kaa sarraysa sababta ay labada gobol miisaaniyaddeeda ay u midoobi waayeen arrintaas dhaliishaas ka war horta ma dhihin madaxda sare ha hala la wadaaga ma dhihin sababtu waxay tahay markii hore beledweyne waa business caasimadii business centerka waaye hirshabeelle taas horta inay caddahay qof walba caddaha loo baahan yahay sida boosaaso ay u tahay caasimadda businesska puntland ayay beledweynena u tahay marka meesha lacagta ugu badanaa hawsha ka bilownay markaan bilaaweynana waxay ahayd kala daadsanaan jirtay ayay ahayd hase ahaatee shabeellada dhexe maamul iyo nidaam ee wax ku kala qaybsanaayeen ayaa jirtay marka dhibkii aan kala kulmay gobolka hiiraan inaan hal mar dusha saarto keligay ayadoo wasaarada iyo waxba aysan jirin iyo miisaanida iyo hindiya sharciyeedkaan hadda aan baasgaray ciido jirin in haddana gobolka shabeellada dhexe aan dhabarka saarto aad iyo aad u adkeyd sababta waxay tahay mushkiladihii xagga aan kala kulmay oo kala yaalla marka waa u daayey maadaama aan waxba ka soo xaroonaynin inay hawsha sii wataan shuruucda inta laga dhammaynayo akawnka inta laga hagaajinayo hadda waxyaabaha aan kulahaa waaye hadda diyaar baan unaa inaan la soo wareegno sababta waxay tahay waxaan diidanaa culays aanan qaadi karin inaan mar kale qaado hase ahaatee wax yar dib markaa ugu noqdo waxyaabaha aan la kulmay waxaa ka mid ahaa oo gobolku laga maamuli jiray ama toos ha aadaan ama si dadban ha aadaane waxaan bixin jirnay saa ula socotid caliyu markii la fiiriyo qarashka booliiska magaalada jooga waxaan bixin jirnay qolada xasilinta la yidhaahdo waxaan bixin jirnay nabad sugidda waxaan bixin jirnay laba boqol oo askar oo oo weli numberlaan la siinin qarashaadkoodaan bixin jirnay airport waxaan ka bixin jirnay inta shaqaaloo joogta immigration ha noqoto qayb walba ha noqoto marka waxyaaba fara badan aan bixi jirin waana waana maaragtay ayotatirana waan kusii doonaa insha allah
saacad wasiir su-aasha ugu dambaysan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay miisaaniyadda gobolka hiiraan aan ka wadaa su-aasha ugu dambaysa dhinaca gobolka hiiraan ugu dambaysa waxay tahay miisaaniyadda kasoo xarurta gobolka hiiraan waxay ku dhacdaa akoon dadka reer hiiraan waxay qabaan in akoonka ay ku dhacdo ay si toos ugu dhacdo taleefonka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle adigoo ah wasiirkii maaliyadda aanay ku dhicin taleefonkaaga madaxweynahana aanay ku dhicin arrintaas ayadaa qofka sameeya akoonkana waa adiga oo ka jawaabi karaa sidee suuragal ku noqotay in adiga taleefonkaaga aanu ka warqabin wixii maaliyadaha soo xarooda madaxweyne ku-xigeenkana ay toos ugu xarooto
waa su-aal aada u fiican horta lacag haddii la yidhaahdo wasiirna ma saxiixa sharciyan madaxweyne ku-xigeenna ma saxiixo waxaa saxiixa agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo qasnajiga labadaas maanan lahayn marka akaankwaa la furaayey marka caalamka waxyaabaha uu deg deg ugu baahnaa ayay ahayd waxaana lagu furay aniga madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenkana waxa waaye executive-kii ee annagana ilaali lahaa wasaaradda markaan wasaaraddaha la fiiriyo sida barlamaanka uu meel gooni u yahay marka anigu xisaabta soo xarootay iyo nidaamkii ugu soo xarootay waan ogahay maalin walbana riboora lay soo diraaho sida wax ku baxeen iyo aydoo email ah maalin walba riboorka helaa marka madaxdii controlaysi waa inay helaan telefoonkooda u soo dhacaa anigu waaba ogahay marka wax farsamaa waayo maahana wax kaloo hadda oo yaalla ma jiraan si kontaroolkaas aniga lay kontaroolo ay noqoto maxaa soo dhacay maanta uusan dhihin executive madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka marka shay walba baxayane aniga asagaa sii saxiixna laakiin usbuucan way naga wareegaysaa oo agaasimihii iyo qasnajigiiba waa diyaar systemkii internetka la xirayaa nidaamkii biisaan oo bool bangiga ay ansixiyeenaa la gelinayaa marka taasi wax dhiba ma noqonayso waxaan kaloo aan maqlayay ayaduna lacagta jowhara lagu shubaa horta jowhara lagu shubaa maxamed dheera lacagtu ma qaadan lahayn jowharna waa caasimaddii hirshabeelle meel kale lama geeyin horta taasi horta ha ahaato bixinteedani waxaa hadda qarashaadka baxa nin walba beledweyne jooga waa dareemi karaa qarashaadka heerka uu gaarsiisan yahay marka macnaheedu taasaa keentay maahane wax kaloo dhibaataa oo jira ma jiraan
markii qarshaadka bixintiisa loo soo laabto saacadda wasiir waxaan in badan la kulannay guddoomiyaha gobolka hiiraan laftarkiisa xafiiskiisa iyo gurigiisa oo laga goosto korontada uuna sheegay oo caddeeyey in wax maaliyada ama wax miisaaniyada oo ku soo xarooda asaga aanay jirin marka lacagta laga qaado gobolka sow dadku uma xisaabtami karaan intee la geeyaa mar haddii maamulkiiba wakiilka idinkaga aha gobolka laga goosto korontadii
caligow su-aal aad iyo aad u fiican waaye waraysan hadda waxay kaga qaadaysaa meesha caasimadda muqdisho waxaan jeclaan lahaa inaad dib ugu noqotid oo korontada aad tegtid korontada waxaan soo marnay shirkadda dayax waxaa ayadoo la rafaadsan yahan meesha tegey oo lacaga aad u fara badan horta korontada waxay ku jirta afar iyo labaatan meelood oo dowladda magaceeda lagu qaato waxaana la keenaa ewel yoomiyadda waxay qaadi jireen maalintii saddex boqoloo joogta ah bishii waa sagaal kun waxaan heshiis la galay bishii janwari bishii disembar dhammaadkeedii inaan toddoba kun iyo shan boqol bil walba bixiyo waxayna igaga ekeed toddobadii maarso wixii ka dambeeyey wasaaradda maaliyadda mas-uulka ma aha miisaanidaan samaynay cid walba kontatoore inay xirato la xisaabtan baa loo baahan yahay sababta waxay tahay afar iyo labaatankaas wasaaradii ka tirsan yihiin ama maba ka tirsannaba oo dad bribata leh warshadda dayaxna waan u sheegay inay ayaguna la xisaabtamaan meeshii cid walba ay heshiiska kala gelayaan hadday amni tahay iyo hadday tahay wasaarad kale hadday tahayba inay heshiis gaara la galaan waxaa kaloo dayax diyaar u yihiin meelaha bulshada loogu shaqeeyo sida isbitaalka iyo meela lamida inay korontada bilaash ay ka dhigayaan meelaan isla dhignay marka lacagtaas joogta u bixi jirnay baaristeeda iyo warqadeedana waa la hayaa dayaxna waad ka heli kartaa wax cad waaye guddoomiyaha gobolka saaxiibkayna waqtiyadii hore waa laga jiri jiray laakiin waqtiyadii dambe aniga aniga wasiirka maaliyadda soo noqdo dib ugu soo noqday xalintaas waa gaari oo meel baan dhigay oo meel ay ku taagsan tahay marka taasaa muhiimaddu ay tahay oo hadda waxa taagan waxay tahay qolo walba kontoor in loo xiro miisaaniyadana wasaarad walba waxay ugu jirtaa iyadoo koronto ahaana ay madax koronto ugu jirtaa ama madaxtooyada ha noqoto ama maxkamadda ugu yaroo beledweyne waa ugu jirtaa korontada inay bil walba qarashaadka korontada miisaaniyadda waa ugu mid meeshaasayna ka heli karaan cid walba inay maamulo laakiin maanta waxay maraysaa korontadii in qoloba qolo kale sii jiidato oo xaafadaha iska gasho waana laga qayliye aada loogu qayliyey weliba dayax aad iyo aadan uu mahad celinayaa arrimahaasi oo aad ku adkaystay haddana ninka la yidhahda xasan iyo kaynaan howl badan bay qabteen waan u mahad celinayaa haddana waxaan isku afgaranay inay qolo walba kontotoore u xiraan kula xisaabtamaan daqliga sababta annaga lacagta aan bixinno waan ugula xisaabtamaya xaggay ku martay xaggay ka baxday sharci ma tahay marka haddii wol bangiga ay nagu arkaan isdabadhaafis ama ama waxaan aanaan caddayn waxay naga hor istaagayaan mashaariicdii nolagu talagalay oo la leeyahay xisaabihiina macnaha maaliyadeed ma cadda barlamaankana way caddeeyeen marka saas ayaan ku caddaynaya insha allah
watahay markaan kasoo gudubno gobolka hiiraan oo usoo leexano dhinaca maamulka sare ee hirshabeelle waxaa jiro shaqaale wal bankiga uu inta badan idinka saaciido bixinta mushaaraadkiisa iyo iyo iyo shaqada intaba shaqaalahaas waxaa la leeyahay si cadliya labada gobol looguma qaybiyo iyadoo welibana dhaliisha ugu badan la sheegayo inay ka timaado dadka gobolka hiiraan u matalaya dowlad goboleedka hirshabeelle
su-aashaas barlamaankana waa weydiiyey wax badan baa soo noqotay waagi aniga wasiirka aan ka ahaan dowladdii cali cabdulaahi iyada oo markaasi guddiga shaqaalaha aysan noo samaysnayn ayaa hay-ad lasoo magacaabay hay-addaasi mudday lagu qaadatay in imtixaanaan noo qaado oo hiira onlinea la geliyey dib oo raadi kartaan waa la shaaciyey markii dambena waxay yidhaahdeen hay-ad waa la'nahay shirkad noo qaatay imtixaanaadka markaa saas daraaddeed garoowe iyo waxaa lagu qabanaya hargeysa aniga waa ka diiday waxaan irwaani jowar caasimadda lagu qabtaa waa iga ogolaadeen waqtiga qaadatay waa ilaahay amarka waxaa isku soo aaday markii aniga layga qaaday iyo wasiirka cusubaa iyo imtixaanaadkii jowaraa lagu galay wasiirka cusubaa iyo wasiir ku-xigeenkaa joogay markaa wasiir dawliya ma dawla ma lahayn imtixaankaas waa la qaaday ama ama xaq ha ahaada ama yuusan ahaanin aniga horta goobjoog maanan ahayn wol bangiga waa aqbalay maxaan ku idhahdaa tababarkay qaateen bishii sebtembar kala wareegistii markay ahayd ilaa hadda lacag maysan qaadan lacagtooda fasaxaadda waxay kusoo xiran tahay in maaragtay sistamkii bangiga nidaamkii maaliyadda aan hagaajinno waa ninka hadda jowar joogo waxyaabaha u yimid ay ka mid tahay in lacagii lasoo fasaxo salaama bank iyo wol bankina waxay ku heshiiyeen sistamka loo bixinayo inuu mid internet yahay ee arki karaanoo muuqdo marka barlamaankana waa ka sheegay waxyaabahaasna waxa keenay waxa waaye ururka shaqaalaha nooma dhisna hadda waxay taagan tahay ururka shaqaalaha la magacaabay wix alla wixii hadda kadib shaqaalaha la qaadanaya waxay soo marayaan ururka shaqaalaha madaxa bannaan sida dowladda federaalk oo kale wasaaradda shaqadii shaqaalahana wax waa shuruucdii wixii ayay u diyaarinaysaa sanadkan waxaa noo diyaarsan toban agaasimo inaan qaadanno dariiqaas lagu maro marka haddii musuqmaasuq tahay haddii kaleba cid kale ma eeday doono annagaa is eeday doonna eedaasna waxaan lahaan doono kuwa soo socda guddiga shaqaalaha siday wax u qoraan ayay ugu xirnaa doontaa marka idaacadan waa la geli doonaa tartankaasna waa loo wada sinmaan doonaa haddana waxaan is leeyahay dadka hadda jooga hirshabelle way ku qof bannaanka hadda noogu yimid oo oo aan arkay oo oo la leeyahay maanta meelo kaleu ka yimid ma jira inkastoo xaq u leeyahay qof walba soomaaliya inuu yimaado haddana wax hadda maanta lagu gudo ma jiraan waa rag aqoontooda fiican tahay weliba marka gobollada loo fiiriyo gaalada aaday u ammaaneen waxay yidhahdeen ma moodaynin dadkaanoo kale inaan aan helayno aad iyo aadaan u nasiib badantihiin waana noogu hambaleeyeen
su-aasha ugu dambayso maadaama dowlad goboleedka hirshabeelle ay tahay dowlad goboleedkii ugu dambeeyey haddana waxaad moodaa in wasaaradda maaliyad ahaan iyo shaqada hirshabeelle labaduba ay tahay mid la jaan qaaday dowlad goboleedyadii muddada sare hore ka horeeyey arrintaas maxaa suurageliyey maxaadse is leedahay ka maxamed dheer ahaan khibradaada adoo adeegsanaya waa idiin dhinaan lahayd haddii aad ku dar lahaydeen sidaa iyo sidaa iyo sidaa
aniga waa runtaa horta backgroundkayga waa finance waddankaanana toddoba toban sanaan joogay markaan qurbaan kasoo laabtay maxaan ku idhahdaa waa tii aan bangiga dayax islaamic bank halka aan keennay waataan balweyne waagigaan ka furnay sabab siyaasadeed iyo ayuu markii dambena ku xirmay khibradaasan oo ka faa'iidaysanaya miisaanidii hadda ugu dambeysay markaan geynayey canadaan joogay miisaanid aan wax ka sameeyo waxay ahayd kun iyo sagaal boqol sagaashan afartii ayaa ugu dambeysay buwaagtaydaan dib ugu soo baxay inaan ka faa'iidaysto alxamdulilah rabbilcaalamiin labadii bilood ugu dambeysay noloshayda intaan noolaa shaqadii ugu dhacday uguma dhicin annagoo xafiis lahayn oo waxba lahayn dhallinyaradaas yaryarkaa ayaan adeegsanayay khibradda anagoo ka faa'iidaysanaya waxaan ku shaqaynaynay sariirtayda qolkayga dhexdiisa ayaan ku shaqaynaynay ayadoo har iyo habeen loo taagan yahay oo barashar culusna saaran yahay oo xataa hal birintar oo uu ku magacaaban yahay wasaaradda maaliyadda aanan haysan kursi aanan haysan miis aanan haysan laakiin waxaa naga go'nayd inaan hirshabeelle kor u soo qaadno waana lagu ammaanay waa run laakiin weli wax badan baa dhiman waxaa dhiman waxay tahay aniga wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa lay magacaabay sida dowladda federaalku way wasaaradda maaliyadda horumarinta dhaqaalaha ay tahay baarlamaanka maalinta la ansixinayay waan ka sheegay waxaan ku yidhi wixii sistem maaliyadeed waa idii hagaajiyey wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka ayaan idinku dhaafi doonaa waxaa dhiman qaybtii abuurista dhaqaalaha labadan gobol laba gobol oo hodana waaye meesha waxaan ka sheegay waxa ugu horreeya aan qaban doonno laba warshadood oo cadale iyo warshiiq aan ka samayn doonno oo tuunada ah hiiraan mashaariicdeedu ayaguna waa u diyaarsan tahay ayaguna waa u soo jeesanaynaa marka waxaan ku yidhi baarlamaanka waxaan ka codsaday in qaybtan dambe lay fasaxo oo sidaan uu ku hergeli lahaa qaybihii dhaqaalaha maalgelin fara badan shalada ugu dambeysay waxaan ku jiray qaybihii beeraha webiyadaas in laga faa'iidaysto xoolaha laga faa'iidaysto baddana qaybtaas warshadahaas inaan u horumarino qaybta kalluumaysiguna khibrad baan u leeyahayoo warshad baan waxaan ku leenahay dayax islaamic bank shimaal la yidhaahda xaabo waa culuulo agteeda ah muddo sanada ayan jiray khabiir baan ku ahaya horeyaa laga bilaabi karaa buulo burte meelaha shimiitooyinka lagu tumaayay ka mid tahay iyo macdanada ayaduna waa ku tala jirnaa businesska beledweyne waa dhiman yahay waa sentarkeedii ayaguna waxyaabo badan aan u haynaa oo aanan rabin inaan hadda idaacadda ka sheego jowhar waa aragtay way ka bilaabatay marka anigu geeska gees waa ka shaqaynaynaa waana u soo jeesanaynaa anoo khibraddaas leh laakiin waxaan isleeyahay haddii laga helo rag maxaan ku rahdaa diyaar u ah khaasatan dadka beecmushtarka waxaan kula talin lahaa inay garabna siiyaan u soo jeestaan maalgelin inay hirshabeelle ay geliyaan sababta waxay tahay waxba laguma hormaraayo saliid iyo iyo badar bariis bannaanka laga keeno mashaariic waaweyn aan u baahannahay dhalinyaradu waxaa laleeyahay xoolihii waa kasoo tageen baarihii waa kasoo tageen warurtood sababta waxay tahay baariyaanba waxba laguma soo saari karo waxay u baahan tahay qalab in la qalabeeyo wiilka baabuur la siiyo qalab la sameeyo marnaba keenada uu wado mashaariic waaweyn u baahan tahay mashaariicdaas waaweyn waa inaan keennaa xoolaha sidoo kale reer guuraa waa lagu daalay adduunka reer guuraa waa ka daalay wax badanna waa sheegay waraysiin badanna waa ka sheegay waxay u baahan tahay in la dego xoolihii la dejiyo laakiin webigana biyaha marna ay aan gaajo u dhiman agtiisa marna aan raahno biyaha biyo baxa haddana nafta noo keentay wax noo lagu quslo waay waxaan leeyahay dadka ganacsatada ha maalgeliyaano hanoo yimaadaano meelaha ay ku habboon tahay waa u raadinaynaa haddii boqolkii konton ay haystaan kontonka kale waa u ballan qaadayna inaan keenno insha allah aadaad u mahadsantahay su-aashaas anoo daba socda magaalada beledweyne waxaa ka bilowday mashruuc la yidhaahdo jeebka gacanta geli janta kundishaan gaarnay oo dhismo wadada ah hal maalin waxaa lagu ururiyey lacag gaaraysa boqol labaatan iyo sagaal kun oo dollar maxaa ku dari kartaan ama aad u qorshaysan inaad ku dartaan haddii dadku iskood ay u tashadaan ay bilaabaan inay dhismaha wadooyinka ama horumarinta kaabayaasha bulshada inay bilaabaan ka wasaarad ahaan ka dowlad goboleed ahaan maxaad bulshada ku biirinaysaan
cali aadaa u mahadsan tahay beledweyne waa tegey yutuubada waa ka heli kartaa wadadaas waxaa dhex degan etoobiyaan waa kala hadalnay aniga guddoomiyaha gobolka wadaduna janta keliya ma ahan waxaan rabnaa wadooyinka xaafadaha dhexmaraha oo aeroboortka dhexdiisa inaan wareejino waad ogtaha baasijeeriga sida loo dhibo siliga dhexdiisa la marsiinaya rafaadka baarista faraha badan leh wadadii oo rasmiga ahayd oo gelaysay janta markii kasoo baxday aeroboortka laamiga dhinaca maxaan ku rahdaa ceelgaali soo aadaysay waa cabirnay g b s baan ku cabirnay waa tagnay qarashku baxa waa diyaarinay waa sheegnay inaan bilaabi doono marka ilaahay mahadii waa haddii dadka ganacsatada ay usoo jeesteen annagu horseedaan ka noqonaynaa meeshaas wax alla wixii haddii la yidhaahdo hoggaanka qabtana waa qabanaynaa haddii hoggaanka ay doorteen dadka tujaartani waa la garbinaynaa waxaana lagama maarmaan ah wax kasta oo ka dhiman micnuhu maadaama annaga amiinshii dawlagu nahay dhaqaalihii canshuurtan aan ka qaadanayno wax allama sababta waxay tahay haddaan maanta idhaahdo tobanaan bixinaynaa labaatanaan bixinaynaa wajigabax bay nagu tahay ama boqolaan bixinaynaa wax alla meeshaas wax alla wixii ka dhinaada waa inaan garabka saarnaa wasaaradda maaliyadda haddaan nahay khaasatan dowladda hirshabeelle ama qalab ha noqoto amison ha hayso sababta waxay tahay waxaa loo baahan yahay rulayaal waxay u baahan yihiin wax wax qoda qalab waa yaallaa meesha qalabkaasi xor baan u nahay waa soo qaadan karnaa laakiin magaca dowladda lagu soo qaadan karnaa marka dhaqaale keliya maahana wax alla waxay noogu baahdaan annaga diyaar baan lanahay diyaar oo maahan afka ah maahan mar dhow waa tegi doonaa waana dhex istaagi doonaa waana la bilaabi doonaa waana la dhididi doonaa ilahay dankiisa insha allah waana ballaarinaynaa shantan kilomitir keliya maaha oo dhagax jibiska bilaabanaysa ilaa janta maahan waddada waa leexanaysaa shan kilomitir kale ku jirta oo airboortka dhinaciisa ku leexanaysa taasina waa muhiimad waxaa mashruucaas la socday ranweyga oo roobada nagu soo dhow yahay sidii hore ma u xirraa doona waa la dhammaystiray waxaa noo dhiman keliya labada dhinac oo diyaaradda kasoo degayso meesha touchdownka ay ay bilaabanayso saddex boqoloo mitir oo shuba labada dhinac in la sameeyo maadaama hawadu marba diyaaradda dhinac kasoo degto taasina in lagu daro mashruucan hadda jeebka geliya laftigeedu inaan dhammaystirno waqtiyaana geli doonaa ka wasiir ahaan meesha la yidhahdo magaalada beledweyne waqti badanna waa ku nonoqdo caliya waa la socotaa waxaa kaloo qabyo noo ah arrintii lacagta kunka shilin iyadana in la dhaqaajiyo oo mushaaraadka lagu qaato oo aan ayadana xoogga saarno sidii meeshaas loo dhaqaaji lahaa waxaana rajaynayaa in madaxweynuhu uu horseed ka noqon doono arrimaha sidaas oo kale
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed maxamuud cabdulle maxamed dheer sacad wasiir aad aad ugu mahadsan tahay waqtigaaga qaaligeed ma siisa thank you thank you